arday sagaal kun gaaraysa oo kasoo jeeda qoysaska danyarta ah iyo barakacyaal ku nool degmooyinka balcad iyo jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa horraantii bishan waxa uu bilaabmay waxbarasho bilaash ah oo ilaa dugsiga hoose iyo dhexe ah taasi oo qayb ka ah mashruuca bar ama baro oo ah deeq waxbarasho oo loogu talagalay danyarta aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha waxbarashada warbixintanna waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
barnaamijkan waxaa maalgelinaya hay-adda gargaarka maraykanka ee u s aid waxaana uu ka socdaa ilaa soddon iskuul oo ku kala yaala magaalooyinka balcad iyo jowhar iyo deegaanada hoos yimaada cabduqaadir bare abiikar oo ka tirsan howlwadeenada mashruucan ayaan weydiiyey sida ay ku xusheen goobaha mashruuca laga fulinayo barayaasha iyo ardayda sagaalka kun ku dhow
deegaamo badanaa laga fulinayaa soomaaliya oo idil laakiin hadda waxaa laga fulinayaa hirshabeelle annaga hirshabeelle na qusaysa shabeellada dhexa khaasatan balcad degmada balcad iyo jowhar sababaha aan u dooranay balcad iyo jowhar ayaa waxaa indhaindhayn la sameeyey ayaa waxaa soo baxday ciyaalka iskuulaadka aan aadan iskuulaadka aanan ka faa'iidaysanin duruufo jira awgood ayaa waxaa ku badan ciyaalkaas waxay u badan yihiin balcad iyo jowhar waa ciyaalka aanan ka faa'iidaysanin da-dooda udhexeysa sagaalka sano ilaa iyo lix iyo tobanka sano ciyaalkaasaa marka in loogu faa'iideeyo waxbarashada as-aasiga deg dega ah tirada macalimiinta aan u baahannahay inay ka howlgalaan hadda uu bilaaw u yahay mashruuca waa boqol iyo toddobaatan siddeetan macalin waxaan ugu tiragalnay balcad oo ay ka howlgalayaan sagaashan macalina jowhar boqol iyo toddobaatanka macalin anagoo fiirinayna qoondada haweenka waxaan siinay us aid waxay u baahnayeen boqolkiiba soddon in hablaha la siiyo gabdhaha la siiyo annagana waxaan sameynay ka badan aan sameynay boqolkiiba boqol iyo toddobaatankiiba waxaan ka siinay lixdan iyo toddoba haween aan ka dhignay boqol iyo saddexna rag ayaan ka dhignay iskuulaadka aan ka howlgelayna waxawaaye ilaa iyo iskuulaadka degmada iyo baadiyaheeda inta ku wareegsan tusaale balcad waxaan ka howlgelaynaa lix iskuol oo balcad ku taala iyo toban iskuol oo baadiyaha ku taala jowhar markaa imaada sagaal iskuol oo ku taala jowhar gudaha iyo banaanka oo baadiyaha aan dhahna shan iskuol ku taala waalidiinta ubadkooda ka faa'iidaystay mashruucan waxbarashada ee lacag la-aanta waxaa ka mid ah faadumo maxamed xasan oo waxbarasho ay u heleen ilaa afar caruur ah faadumo qoyskeeda waxa ay ku nool yihiin xerada barakacayaasha isnaay biyaaso ee magaalada jowhar v o a ayay uga warantay muhiimadda ay deeqdan u leedahay
maasha ilaahay nimcadiisa waxaan ku ogaaday wacyigelin idaacadaha iyo macalimiin dadweynaha dad loo soo diray markaasay inoo yimaadeen markay inoo yimaadeen ani markii hore maba fahansaneyn inay waxbarasha fariya la helayo markii dambe maxay tood wacyigelinta markay badataan sii dabagalay macalimiina ii timid markii dambe afarta caruuray ii qoreen afarta caruur markay ii qoreen waxay yidhaahdeen waxbarasho aan fiil lagaa rabin lagaa rabin buug qalin lagaa rabin cunugaada waktigiisa kaleyaan u baahanahan ku haynaa adna waan ku farxay maasha allah waa u diray ilmihii iskuulkii waan geeyey waan kasoo diiwaan geliyey waxbarashadana way ii bilaabeen ilahay nimcadiis waxbarashadana u socotaa xeeradan barakaca ku ah waxaan ku ahay isnaay biyaaso waxay ii dhigtaan iskoolka sheekh xuseen cadde aan ka fogeynay eriyada wax dhibana kuma qabo oo tirisboor xaatay imagalo lugtooday ku tagaan hooyo faadumo maxamed xasan biyo fatahaad ah ayaa kasoo barakiciyay tuuladii ay deganayd oo lagu magacaabo buulo xaanshooley waxa ay sheegtay in fursad ay u aragto nolosha barakacnimada waxaan kasoo barakacay horta marka ugu horeysa xaanshooley meel yiraahdo biyey naga soo barakiciyeen barakicii waa u arkaa inuu wax fursad ii noqda sababtay taa ma haynsan haysan ilmahayga waxbarasho markii hore oo waxay iska dad reer ilmihi iska xoolo iyo beer iska aado hadda laakiin waxay ii heleen waxbarasho lacag la-aane oo aan ana dhib ku qabin ilmahaygina ay ku faraxsan yihiin anaa aan ku faraxsanaha hadda kabacdina inaan baadiyi u celiyo ilmahayga ma rabo beerihii sidaan ku tacba karo aniga aan ku maaray karo anaa isku maaraya laakiin ilmahayga waxbarashadii inaan hadda kabacdii haddana dib u celiyo jahligii ee hadda alxamdulilah iftiinka u iftiimaya inaan dib ugu celiyo ma rabo hadda ardaydan ayaa waxay qaadan doonaan maadooyinka dugsiyada hoose iyo dhexe balse waxay uga duunaan doonaan ardayda kale sanadkiiba laba fasal ayay isku qaadan doonaan taasoo ujeedka laga leeyahay ay tahay in waxbarashada loo dadejiyo maadaama ay ku jiraan arday shan iyo toban jiro ah oo waxbarashadu ay ka daahday so tusaale waxaan sameynay manhaj oo waxaa loo sameeyey khaas ah baab bar ama baro mashruuciisa waxaa loo sameeyey manhaj kaas oo ah dugsiga hoose dhexe ee cunuga ku begi lahaay sideed sano waxaan ku begaynaa ilaa iyo afar sano so heerka koowaad cunuga wuxuu ku baranayaa wixii uu dugsiga caadiga uu ku baran lahaay fasalka koowaad iyo labaad oo laisku daray oo hal manhaj ah oo cunugana uu ku fahmi karo si fudud maadaama marka la indhendeeyey la ogaaday ciyaalka binaan ciyaalka iskuulaadka ka maqan in maskaxdooda ay shaab ay diyaarsan tahay inay wax bartaan sababto eh ciyaalkaas badankood school formal education la yirahdo mayna iskuulaad caadiga mayna baranin laakiin ciyaalkaasi waxay barteen barefadyo ku yaryar oo aan macnaha aan professional ahaynin iyo dugsiya iyo waxbaas ay barteen marka si ay u helaan shahaada shahaadada qaranka u sameeyaan afar sano ay ku begayaan dugsiga hoose dhexe oo sideed sano ay ku begi lahayaan
xuseen xasan dhaqane v o a magaalada jowhar